abtaan shirweynihii iigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa wuxuu soo gabagaboobay habeenkii xalay ahaa kadibna dadkii ay mas-uuliyiinta qaranku sidii labada kun iyo lix iyo tobanka lagu gaari lahaa nooca doorashada soomaaliya ka dhici doonta ay isla meeldhigeen waxaan rajaynaynaa oo waxaa lagula geli doonaa haddii alla qadaro qaabka iyo farsamada ugu wanaagsan ee lagu keenaya xildhibaanada iyo golaha sanadka haddii alla waa gartay marka idinku maadaama wasiirkii warfaafinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya tahay aad ku sugan tahay magaalada muqdisho marka ka maamul ahaan sidaad u aragtaan war murtiyeedkaasi soo baxay oo maanta golaha wasiirana ay ansixiyeen
dabcan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qayb buu ka ahaa raadinta sistamka loo marayo dhismaha labada kun iyo lix iyo tobanka sidii dowlad bedeshaa dowladdan maanta dalka ka tarisa qayb baynu ka ahayn ilaa bilowgii ilaa aakhirkiiba koonfur galbeed soomaaliyana mar waliba waxay diyaar u tahay wax walba ummadda soomaaliyeed aan dib u dhac u keenaynin wax allaali wixii loo arko in caqabada maanta taagan looga gudbaana dhamaan dowladda koonfur galbeed waa soo dhaweynaysaa annagu ka maamul ahaan reer koonfur galbeed soomaaliya waxaan diyaar u nahay marxaladdan maanta taagan oo isqabqabsiga wax allaali wixii loogu gudbi karo oo aan duufsanaynin xuquuqaadka dadyowga soomaaliyeed ee deegaanada soomaaliya oo dhanba wada degan si siman xuquuqdeedana loogu hela horena waa usoo dhaweynay waana mawqifkii horeba aanu ku taagneen dabcan haddana waxaynu kaa mid nahay dowlad goboleedyada dalka ka koonfur galbeed ahaana waxaan isleenahay wixii aan ku taagnaynay ama aan haminaynay oo dagaal badan nalagula galay oo nalagu dhibaateynayay dabcan waa waa guulaysanay shacabkeenna iyo maamulkeena intaba waa gartay markii saacatul wasiir maxay tahay qodobada n ka maamul ahaan aad markaasi aad ku taageerteen war murtiyeedkaasi dowladda federaalka soomaaliya soo saartay
dabcan dowladda koonfur galbeed soomaaliya waad og tahay oo bilowgii shirarkii ugu horreeyey ee ahaa sidii lagu gaari lahaa labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad og tahay mawqif cad ayay ka istaagtay maamulka koonfur galbeed soomaaliya nidaamka loo marayo broceska ay ku imaanayaan xildhibaanada mustaqbalka bedeli doona kuwa maanta heerka federaal jooga markaa uu iska caddaa mawqifkeenu inagu inta doorasho laga gaarayo ummadda soomaaliyeed ammaan iyo sanduuq doorasho laga helaayo in four pointy five lagu qaybiyo inta labada kun iyo labaatanka laga gaarayana dalkan la xasiliyo dabadeetana sanduuq in la dhigo muhiimadda nale ayay ahayd in badanaana lagu colaadiyay hase yeeshee gabagabadii waxaan umalaynaya fikirkii koonfur galbeed ay keentay
waa garta marka saacatul wasiir maxay kaga dhigan tahay dowladda federaalka soomaaliya saame intee leeg ayay ku yeelan kartaa haddii maamulka puntland uu qaadhacay arrintaa iyada ah beesha caalamkana ay taageertay marka saamaynta doorashada ay ku yeelan kartaa maxay tahay ka maamulkaasi la-aantiisa
maamulka koonfur galbeed iyo maamulada kale ee commitmentka ku ah sidii ummadda soomaaliyeed dhibaatada looga saari lahaa ayay ka mid ahayd maamulka puntland wax weyn oo maanta aan isleenahay maamulka puntland geed uu socodkaan iyo xasan u socodkaan waddankaan uu ku socdo waxbuu ka bedelaya ma aaminsanin waxaan ognahay puntland in maamuladii dhismaayey maamuladii ugu horreeyey ay ahayd dabcan marka laga reebo somaliland iyadana waxay ahayd maamulkii dabcan isxilqaamay oo dowlad goboleed bilow fiicana samaystay marka dowlad goboleedyaa ka jira dalka koonfur galbeed baa jirto jubbaland baa jirto galmudug baa jirto marka dowlad goboleed keliya haddii go-aan uu dalkan u qaadanayo waa halkeed laakiin waxaan aaminsan nahay national communityga iyo dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleeda kaleba taasi ay heshiis ku yihiin maamulka puntlandna gabagabada waxaan aaminsanahay haddii laga reebo in shacabka lasoo qanciyo waxay u malaynaya inay kusoo biiri doonaan habsami u socodaan ceebna way ka ahaayeen goobjoogna way ahaayeen marka maamulka puntland waxaan u malaynaya go-aan qaadashadiisu inay aada u adag tahay usan ku kalsoonayn dadkiisa marka inaguwa koonfur galbeed haddaan nahay shacabkeenna iyo iyo iyo dowladdeenu intaba mawqifkeena waa caddaa madaxweynaheenna koonfur galbeed soomaaliya madax shariif xasan iyo golihii wasiirada go-aankii ay noo soo gaareen kaasaan u aragnay haddaan nahay shacab iyo maamulba inuu sheegtay koonfur galbeed dhanka ugu rajo intee leeg ayaad ka qabtaan war murtigeedkana soo baxay golaha wasiirada lasoo mariyey oo ansixiyey maanta marka in la dhaqangeliyo uu markaasi dhaqangelo iyo tallaabooyinkii la qaadayo ee noqdaan mid markaasi lagu mer laga merdheliyaa rajada ka qabtaan ka maamul ahaan in kaalintiina ama waxyaabaad markaas xaqa u leedihiin aad heshaan maxay tahay
dabcan sidaad og tahay ba mar haddii la qaaxay sistamka ama nidaamka loo mari lahaa labada kun iyo lix iyo toban kun haatan ku dhex jiro bisha janaayo aynu marayno sidii labada kun iyo lix iyo tobanka bishii loogu talagalay in dowladda federaalka waktigeeda uu dhammaado ama baarlamaanka dowladda federaalka waktigeeda uu dhammaado maamulka uu bedelo taas waa waa waa meebay ka taallaa qodobo ka midana way tahay Eh, dabcan qodobada waxaa ka mid ah in waxa la yidhaahdo wakti kororsi guud ahaana uusan ka jirin saad adigu waa ogtahay waxay tilmaamaysaa marka qodobkaas wuxuu tilmaamayaa in ummadda soomaaliyeed ay ka daashay in wakti la kororsado sidoo kale